gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya waxaa ka oogan xiisado ku aadan ciidamo ka godo ciidamo markaasi gadoodsan islamarkaana ka gadoodsan mushaar la-aan oo meelaha qaar ka soo baxay ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa isaga soo baxayay maalmihii dhowaa furimaha hore ee labada shabeelle ciidamadan ayaa ka cabanayay inaan la siinin mushaar iyo gunnadii xeryaha loogu geyn jiray dhowr meelood oo ay ciidamadani ka soo baxeen waxaa la wareegay al-shabaab waxaa haddaba kasoo bixitaanka ciidankan iyo furitaanka dagaalka goor dhoweyd ka hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo sheegay in dowladdu ay waddo tirakoobka ciidanka waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in ciidanku ay joogaan saldhigyadooda
waxaa lagu tirakoobeeya nin kastoo ciidanka xoogga dalka ka soomaaliyed ka tirsan meel bay dowladdu ka og tahay meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaharkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay waxaa exception ka ah ama ka madax bannaan intaas ninka jiran ee caafimaad darada ku maqan ninka unitkaas tababarka uga maqan ninka ku dhaawacmay goobtaas goobtaas ku jiro iyo ninka fasax sharciga haystaa ciddii kale ayada ka maqan goobtii loogu talagalay iyadaa iskeeda u maqan shuruudahana ma buuxiso marka sidaas darateed waxaa rabaa nin kasta oo ciidanka xoogga dalka soomaalida oo la diwaan geliyey iyo mid hadda la diwaan geli doono intaba inuu ku fakaro inay waajib tahay inuu joogo goobtii dowladda ugu talagashay hadduu ka maqan yahay oo shuruudaha aan sheegay uusan saddexda qof aan sheegay uusan midkood ahayn fasax sharci uusan ku maqnayn dhimasho una dhiman dhaawac uusan jirin caafimaad xuma haysan ama tababar dibadda aan ku maqnayn isagaa iskaas iska maqan ninkaasna ka mid ma noqon doono hadhowti maxaa yeelay shuruudda ma buuxiyo saraakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku amraya in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo lagu adkeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa hore in la marsiiyo markii loo yimaado si loo marsiiyo si uu mataqaan xuquuqdiisa u helo
genaraal daahir cilmi waxa uu sheegay in dowladdu ku saxsan tahay tirakoobka ciidanka waxaana ugu baaqay ciidanka inay ka soo baxaan mas-uuliyaddii ay qaadeen wax allo wixii sida loogu qorsheey waa in la ogyahay marka arrintaas saraakiishu waa muqadas bay ku tahay inay fuliyaan waana ku adkaynaya inay fuliyaan waajib nasaaro weeye ummadda soomaaliyed waxay u baahan tahay markaan runta idiin sheego idinkuna waad ogtihiin nabad buu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay waxaa loo baahan yahay in helo nolol in la helo la helo maxaa ku rahda horumar la helo sida ay ku soconno aan ku soconnona waxba lagu gaari maayo waad aragteen qaraxa iyo dhibaatada maawalba jooga ciddii waxaas ka hortegi lahayd waa annaga ciddii ka hortegi lahayd mas-uuliyadda naloo kale annaga wey annagana xaaladda aan ku sugannahay haddaan kusii soconno cidda ka hortegi mayno annaga dowladda iyo shacabka soomaalida waxay noogu talagaleen waa gabnay annaguna lafaaya waa gabayna dhimashada annagaa ugu badan maalin walba marka waxaa loo baahan yahay inaan aada iyo aada uga fakertaan nin kasta oo soomaaliya oo muwaadine oo u danqanaya shacabkiisa inuu u fakero war mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyadda ka soo baxa war ciidanka laguma soo qasbin adaa soo doontay war markaad soo doonatay ballan baad ka qaaday shacabka soomaaliya kitaab jaamacaad martay kitaabka jaamaca waxaad ku martay inaad difaacado dalkan dhabbihii aan ku difaaci lahaan oo sax ahaa inaan ku difaacno waa dhabahaas aan ku talinay oo dowladduna ku talisay weye haddaa ka leexatid dhaartiina waa jebisay mataqaanaa waxaanad ka hor timid shacabkii rabitaankii ummadda soomaaliyeed shacabkiisa
hase yeeshee waxaa iyaguna hadlay qaar ka mida xubnaha ciidanka ee sheegay inay ka soo baxeen dhufaysyadooda waxaanay tallaabadaasi sabab uga dhigeen inay baahi hayso hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa horta saaka annagu waxaan naha ciidamo gadooda waxaana ka soo gadoodnay baradii aan ku nool aan ku joognay iyo difaacyadii aan ku jirnay waxaa naga soo baxshay difaacyadaynina waxaa ka mida amba nagu kalifay qaajo jirto awgeed anigu xooga dalka soomaaliyeedan ka mid ah waxaan ka tirsanaay in badan dowladda ilaa cabdulaahi yuusuf ilaa maanta inta ka dhexle difaac kama bixin hal habeenoo qura gurigayguuma hayo ilaa alaanadan dowladdii maanta waxay nagu samaysay wax lamidana nama soo marin anigu kuwaa soo marna anakoo sagaal bilood mushaar la'aana maanta waxay noogu dartay afar bilood inaan mushaar qaadan inaana garaan qaadan inaana iidaan qaadan taasuna waxay kallifi kartaa inaan dadkii mas-uuliyaddu naga saareed oo shacabka inaan dhacan askari haddawna wax cunay oo xuquuqowna lahayn ayna dawladdu u maqnayn ayna dallacaad ayna lahayn ayna garaasiya ayna lahayn askariga wax walbaa u bannaan intaasna ma samayn waa dulqaadahaynay waa iska dhowrayna xaaraanta dhibaatada aan shacabka u geysayno ilaana wax shacab handhib u geysana ma jirto maanta waxaan taagannahay codsi iyo tixgelin waaga tixgelinaan wadna afar bilood aan qabsanna waxaan u sheegayaa dawladda inay xaquuqdeenni ku tumatay lix biloodoo kaamila inaysan aanaan arag xaquuq dariis kabo risaasteenna annagaa gadanna raashinkeenna dayn baan ku qaadannaa waxaa xaquuqo ay dawladduna siisa ma jiraan nagama warqabaan maalin kasta weerar joogtaa baana saaran daruuftu waxay nagu kalliftay xoolihii noogu heray oon awalba ka masruufayna ilmaha oo shabaab shala naga soo raacdeeyey inaan kala baxno risaas kula noqonno difaaci ee aan ku difaacno nafsadeenni iyo qaranka ayadoo naga warqabin madaxdii dawladda ugu sarraysana ay leedahay waxaan u dhammaystirna mushaarkeen waxaan ku jahaysannahay oo layskugu tegaa mukayfka lagu dhex jiro ee gobolka banaadir dhexdiisa waxaa ku jira wasiirada xildhibaanada ninka laydha madaxweynaha dhammaan waxay ku jiraan ra'iisul wasaaraha mukayf gobolka banaadir ma dhaafaan meelaan gobolka banaadir ahayn ma yaqaanaan ninka la yidhaahdo kama gooyaan ra'iisul wasaaruhu kama warramo galmudug kama warramo buntland madaxweynuhu kama warrayo xildhibaanada ka soo galay beelaha oo beenta sheegaa ee dibadda ka yimid ee jeebka ku wata baasaboorada beenta ee annaga naloo soo dirana nin walba ma yaqaano meesha uu ka soo galay dawladda wuxuu leeyahay waxaan matalaa gobol hebel mana yaqaan meeluu ku yaalla gobolkaas iyo dadka ku nool waxay ku bariyeen xalay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida ciidamada ka soo baxay saldhigyadooda oo sababaynaya tallaabadooda waxaa kasii horreeyey taliyaha ciidamada jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho